بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه باب الإحسان إلى البر والفاجر عن محمد بن علي بن الحنفية هل جزاء الإحسان إلا الإحسان قال هي مسجلة للبر والفاجر قال أبو عبد الله قال أبو عبيد مسجلة أي مرسلة باب فضل من يعول يتيما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل baabun wuxuu baabu yahay alixsaanu ila albarri waalfaajir in loo samafalo oo wanaag loo sameeyo ka wanaagsan iyo ka xunba ka wanaagsanna samahaagu inuu gaadho ka faajirkana isna samahaaga iyo wanaaggaagu inuu gaadho oo dadka intii fiicanna waxbaan siinayaa inta xunna waan caydhinayaa inaanay noqon xalay waynakii sheegaynay ka xun ee xumaaday ee faajirka yaa u maqan ninka xun ninka wanaagsan unbaa u maqan can moxamed ibni caliyin ibn alxanafiya waa moxamed ibn cali ibn abi aalib ibn alxanafiya ayaa la yidhaahdaa waxaa sidaa loo yidhi ibn xanafiya waa hooyadii ayaa loogu magac daray amba loogu naanaysay waxaa sidaa loo yidhi si aanu ugu qaldamin ubadkii ay dhashay faatima radia allahu tacaala canha hooyadii khawlaa la odhan jiray bani xaniifa beesha la yidhaahday kasoo horjee ka soo horjeedaa markaasaa waxaa la yidhi moxamed ibn alxanafiya had iyo jeer xataa moxamed ibn cali lama yidhaahdo waxaa la yidhahdaa moxamed ibn alxanafiya moxamedkii ina xanafiya oo xanafiyo hooyadii ah moxamed ibn cali ibn abi aalib inuu yahay waa la garanayaa markaas si looga duwo ubadkii ay dhashay faatima bintu rasuuli اllaah salى اllahu alayhi wasalam ayaa loo yihi maxamed ibn اlxanafiya nin caalima oo geesiya oo aftahana ayuu ahaa oo maaragtay aqoon fiican oo diineed leh muxtarama aayaddan qur-aankaabuu macnaynayaa hal jazaءu اlixsaani ila اlixsaan abaalka wanaagga abaalkiisu wax kale maahe waa wanaagun wanaagga la galo abaalkiisu waxaa lagu celiyaa waa in wanaagun lagu celiyo wuxuu yidhi hiya musajalatun lilbari waalfaajir ka xun iyo ka wanaagsanba way u taallaa aayaddan qur-aankaah musajalatun way u qoran tahay yacnii ixsaanka la samaynayo iyo wanaagga la samaynaya ka qofka wanaagsan ixsaan in loo sameeyo iyo ka xun wanaag in loo sameeyo aayaddu labadaba way u taallaaye qofka fiican oo keliyaata ixsaan u sameeya maaha qaala abu cabdilaahi waa bukhaariye wuxuu yihi qaala abuu cubaydin waa ninkii lugawiga ahaa wuxuu yihi musajalatun macnaheedu waxay tahay mursalatun waa mid lagu sii daaya yani labadaba ka dhexaysaa ursila waa loo diray bimacanaa aayaddan qur-aanka ahi ka baariga ee wanaagsan ee samafalka lagu yaqaano ee toosan iyo ka caasiga labadaba ixsaankoodu wuu inoo yaalaa islaam ahaan inta qofku muslin uu yahay hadduu gaal noqdona arrinkan xalay ka sheekeynaynay haddii jaar iyo wax la midi uu yimaado amba qaraabanimo xaqaasi ma dhacayo hadiyo jeer marka xarbiyadu ay timaado oo ninkii gaalka markuu xarbi noqdo xilligaasi warkiisu waa war kale marka qofka faajirka iyo qofka baariga labadaba in samafal loo sameeyo oo hadiyo jeer dadkeennu qofka hadduu xumaado inanka sheegnayo waa la caydhiya waa la eryadaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa laa tuciinu calayhi shaytaan ninkii khamriga cabay ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam loo keenay wuu karbaashe haddana mar labaad baa la soo celiyey haddana wuu karbaashe haddana mar saddexaad baa la soo celiyey haddana wuu karbaashe markaasaa ragga qaar baa dee ishayn waaye bal in kaar qabahan adigu eega markaas yidhahd waa la soo wadaa uun meenu qajireenkani markaa wuu maqlayay bay culamada qaar yidhaahdeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waar ninkan shaydaan baa ka calan waleeye shaydaanka ha u soo raacina laa tuciinuu calayhi shaydaan qofku hadduu xun yahay xumaantiisa laguma caayo xumaanta uu leeyahay qofkaagii san ahaa ee san ahaa laguma idhaahdee shaydaankii baa kusii farxaya oo kusii xoogeysanaya waa laga soo qabtaa shaydanka waa laga gargaara baabun baab wuxuu yahay fadlu man yacuulu yatiima qofka agoon mas-uuliyaddiisa qaado oo koriyaa fadliga uu leeyahay qofka agoon kori agoon koriya fadliga uu leeyahay can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu hi assaaci ka u soconaya ee u dadaalayay iska xil saaray cala alarmalati gabadha ninkeeduu dhintay walmasaakiini iyo masaakiinta kalmujaahidi fii sabiili اllah waxa uu ka dhigan yahay ka ilaahay dartii u jihaadaya wa kaladii waxa kaloo uu ka dhigan yahay alladii yasuumu nahaar wa kaladii waxa kaloo uu ka dhigan yahay midka yasuumu nahaara wayaquumu leyl maalintii oo dhan sooman habeenkii o dhanna taagano cibaadaysanaya waa xadiis saxiixa oo bukhaari iyo muslim iyo nasaa-i iyo ibnu maaja iyo keyrkoodba ay wariyeen xadiiskii horena waa sidaa maxaan ku raa afarkii horena caynkaas oo kale xadiiskii kan ka horeyna saas oo kale marka macnaha qofka asaaci cala alarmalati alarmala waa gabadha armala inakuna carmal baynu idhahnaa marka carmalku dee laba way labadaba way noqotaayo gabadh ninkeeda uu ka dhintay iyo gabadh ninkeeda uu furay laakiin kelmadda af carabiga ahe alarmala waxay u badan tahay oo aada loogu isticmaalaa gabadha ninkeeda uu dhintay oo cid markaa kafaalo qaada aanay jirin xadiis kale inoo iman doono rasuulku calayhi salaatu wasalaam ee uu ku sheegayo gabadha dhibaataysan ee ninkeeda uu ka dhintay qofka tabantaabiye gacan qabtaa waxa uu leeyahay laakiin mararka qaar kelmadda alarmala waxaa loo isticmaalaa xataa gabadha ninkeedii ay kala tageen ee nin aan lahayn horena aan usoo sheegno almarduuda albint almarduuda inantii la soo celiyey asarkii maarata daciifka ahaa qofka iska xil qaada asaaci qofka u soconaya iska xil qaada cala alarmalati gabadhaasi ninkeedu ka dhintay cid caawisa aanay jirin walmasaakiin iyo dadka masaakiinta yatiimka markaa muxuu ku jiraa masaakiinta dadka jilicsan ee tabaalaysan wuxuu ka dhigan yahay kalmujaahidi fii sabiili اllaah qofka mujaahidkaa ee ilaahay dartii u dagaalamaya oo kale ayuu ka dhigay ajarka uu leeyahay waa la isla yaqaanay xilligaa ninka mujaahidka ahi rag baynu ka dhex baxo bannaanka uu taagan yahay fadligiisa iyo qiimaha uu leeyahay iyo dariiqa uu hayo ninka mujaahidka waa la isla yaqaanay marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tusaalaynayaa nin la isla yaqaano qiimihiisa haddii qiimaha iyo fadliga jihaadku uu qarsoon yahay fadli la doonaya in la muujiyo tusaale loogama dhigeen oo isaga laguma xidheen rasuulka alayh isalaatu wasalam wuxuu le ninka waxaaya waxaa sameeya ee masaakiinta caawiya ee haweenka waxba aan haysanaba raggooda uu ka dhintay iska xil qaade ee caawiya wuxuu la dhigan yahay ka dhigan yahay kalmujaahidi fii sabiili اllah hadday kaa qarsoontay taa lafteedu oo fadligii jihaadku aanu kuu baxsanayn waxaad garan kartaa kaladii yasuumu الnahaara wayaquumu اleyl ninka maalin oo dhan sooman maalin kasta sooman habeen oo dhanna aan seexano tukanaya waxay ka dhigan tahay ninka soomkiisu uu badan yahay ilaa dadku ay u qaataan in soomkiisa uu iska xidhiidhiisuu yahay habeenkii salaada u tukanayo iyo cibaadaysigiisa iyo ducadiisa iyo qur-aanku akhriyaya uu fara badan yahay ilamaa iyo loo qaatay inaanu seexanba leanno sunnaha ka mid maaha qofku inuu yidhaahdo maalin kasta waan soomayaa habeenkiina ma seexanayo gebi ahaanba sunnaha kuma jirto rasuulka calayhi salaatu wasalaam saddexdii ninaa wada garanaysaane guriga guryaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam mid ka mida yimi rag saddexa bay ahaayeen waxay waraysteen haweenkii nebiga calayhi salaatu wasalaam rasuulku caynkee buu u cibaadaystaa markaasaa loo sheegay waxaan buu sameeyaa waxaan buu sameeyaa waxaan buu sameeyaa way is eegeen waryaadhaheen rasuulkii ilaahay oo dembigiisii hore iyo kii dambaba la dhaafo asan u cibaadaysanaye inaku xaaladdeena ilaahay og yahay meelayna ku dambayn doonan aynaan garanahayn maxaa inoo tala ah fadhi baa inoo yaalla markaa nin baa ka mid ahaa wuxuu hi anigu wax kala samayn maayo cunto wax la yidhaahdo waanu kala haajiraynaa waxba cuni maayo habeen iyo habeen oo dhanna waan soo jeedaya khalaas halkaa noogu kala dhammaato rasuulka calayhi salaatu wasalaam loo sheegay saddexdii nin kastaaba arrin buu yidhi wakhtigaa gaagaabane markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka soo qaaday ninka sidaa u fikiraya inuu khilaafsan yahay sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam waayo nebigu wuxu uhi marna waan soomaa marna waana furaa maalmaha qaarna waan soomaa maalmaha qaarna waxbaan cunaa habeenka badhna waan seexdaa badhna waan cibaadaystaa iska jiifaha maaragtay habeen o dhan iska khuurinaya ee salaaddu ay ka tegeyso amba salaaddiisun kusoo hambaabarayo kaasaan wanaagsanayn laakiin barhna habeenkii inaad cibaadaysato aada sunaysato ducaysato qur-aan akhrisato barhna aada seexataa ee sunnaa marka xadiiska la leeyahay kaladii yasuumu nahaar wayaquumu leyl waxay ka dhigan tahay nin soonkiisu uu badan yahay ilaa dadku ay u qaataan inaanu afurinba ninkani habeenkiina in fara badan istaagoo ducaysto oo cibaadaysta ilaa loo qaato inaanu seexanba waxa ninkaa la fadliya ninka adoon agoon amba miskiin amba gabadh carmala oo ninkeedii uu ka dhintay iska xil qaada oo waxa weeyaan masruufa oo xaaladahooda iyo dantooda ka warhaya ayaa la ajara ninka mujaahidka iyo iyo ninka maalin o dhan sooman habeenkiina taagan baabun fadlu man yacuulu yatiima fadlu man yacuulu yatiiman lahu qofka maaragtay kafaalo qaata agoon isagu uu leeyahay agoon uu dhalay maxaad ka fahamtay meesha waaba agoon haddana waa dhashaye xadiiska cadaynaya an can caaishata radia allahu tacaala canha qaalat waxay tihi jaatni imra'atun gabadh baa ii timi macahaa wadataa ibnataani lahaa laba hablood oo ay dhashay fasaalatnii waxbay i weydiisatay falam tajid cindii ilaa tamaratan waaxida waan baadhbaadhay gurigaygii waxaan ka helay xaba timiroo qura hore waxaynu u sheegnay waxay tilmaamaysaa nolosha rasuulka calayhi salaatu wasalaam guryihiisu noocan bay iska ahay waxhel iyo waxwaa qaadama dhergaan maalinna waxbuu heli jiray maalinna wuu waayi jiray gurigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam intoo la baadhay ayaa lacag iyo adduun iyo masaariif iyo raashin waxaa laga soo helay xaba timira fa acaytuhaa xabaddiina maan haysana gabadhii baan siiyey faqasamathaa waxay u qaybisay bayna bnatayha way kala jeexdo labadii hablood bay u kala qaybisay ay wadatay uma qaamat dabeete gabadhii way kacdo fakharajat way baxday fadakhala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam dabeete nebigii baa ii soo galay faxadatuhu markaasaan uga warramay wixii dhacay waxaan arkay gabadhaasaa ii timi waxbay weydiisatay waxba waan waayey xabad timiraan helay xabaddii baan siiyey xabaddii bay kala jeexday labadii caruuray kala siisay marka iyadu caaisha radia allahu tacaala canha lama yaabana inaanay waxba haysan waa dhaqano waa iska caadiyo waa la yaqaanaa marka horena noloshu way iska adkayd rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waaba kii cumar ka yaabay ee waxay ka yaabtay gabadhan intoo xabadda timiro la siiyey xabaddii sii kala dilaacisay ee ciyaalkii u qaybisay markaasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man yali min haadihi اlbanaati shay-an faaxsana ilayhinna kunna lahu sitran min annaar qofka wax ka mida hablahan wax ka mida kafaalo qaata oo koriya fa axsana ilayhinna u samafala oo si fiican u koriyo oo waxba aan ka akran kunna lahu sitran min annaar maalinta qiyaamaha waxay u noqdaan qaar naarta ka xijaaba sitaarad iyo astur ayay naarta uga noqdaan marka waa abaalkii yacni gabadhaasi ciyaalkii way soo qaaday haddii wax ka weyn ay hayn lahaydna way siin lahayd maadaama ay xabaddaa u kala jeexday hadday ka badan hayn lahaydna way siin lahayd suuqay ugu soo baxdo way u dawarsanaysa waxaa laga yaabaa haddii keligeed ahaan lahayd oo ay gaajoon lahayd inaanay dawarsateeno cidna waxba aanay weydiisteen baa suuragala laakiin waxa soo bixiye bannaanka keenay wuxuu yahay waa agoontaa marka yatiiman lahu waad fahamtay macnaheedii waa gabadha dumarkaa lagala hadlaya marka dumarka lala hadlayaayo gabadha haddii ubadkeeda ninkii uu ka dhinto oo agoon ay noqdaan dabeeta agoonta iyadu ay koriso ay iska xil qaado ajirka ay helayso way dhici kartaa lan intaasoo qof baad taqaanaan oo qof kastaaba uu garanayaa jaar baad tihiin qaraabaad tihiin meel baad iska soo gashaan macrifaad tihiin gabadh reer dee maaragtay nin mas-uulu ka ahaa uu masruufi jiray oo isagu u xil qabay dabeeta ilaahay subxaanahu watacaala oofsaday hawshii gabadhi ay ku soo baxsatay gabadhii dhexda ay xidhatay ciyaalkeedii ay korisay qof aan garanaynin ma jiro markaa gabadha noocaasoo kale ay xilkaa qaaday ee ku soo tacabtay ku soo dhimatay abaalkeedu wuxuu yahay ciyaalka ay korisay maalinta qiyaamaha naarta inay xijaab uga noqdaan laakiin de waa inay taa fahamsantahi niyaddan ay ku haysaa waajib inay gudanayso oo ajar weyn ay shaqaysanayso gabadhu niyadda waa inay ku haysaa inay iska carar dad iska celi iyoyaan lagu caayin oo qura xaaladdu yaanay ka noqone inay niyadda ku hayso camalkay hayso jannada inay ku geliso waa yahay xadiisku waa xadiis صaxiixa bukhaari iyo muslim iyo axmed iyo tirmidi iyo nasaa-i iyo keyrkood baa soo wariyey baabun fadlu man yacuulu yatiiman min bayni abawayhi qofka waxa weeyaan kafaalo qaada alicaala iyo alkafaala waa isla mid waa qofka gacanta ku haya maaragtay yatiiman agoon min beyni abaweyhi aab aabbayaashood dhexdooda ku kafaalo qaada hayntiisa iyo kawarhayntiisa iyo gacankuhayntiisa ehelkiisa dhexdiisa ku haya can murata alfihri can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam qaala wuxuu ihi ana aniga waa kaafilu lyatiimi aniga iyo ka kafaalo qaada agoonku fi ljannati jannada ka haatayni labadaasoo kale aanu ku nahay labadaa farood ee isa saaran aw ka haadihi wa haadihi ama taas iyo taa labadii farood buu rasuulku farta ku kala fiiqayaayo say isugu ladhan yihiin ay isugu lifaaqan yihiin ayaa maalinta qiyaamaha jannada ay isugu lifaaqnaanayaan walatii shaka sufyaanu fi lwusطى walatii tali libhaam ma ma labadaasaa mise waa labadan wuxuu ka sheekeeyey taaso laakiin waa tixigta suulka waa murdisada iyo iyo fardhexada labadaasuu rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam ayuu isa saaray marka camalka ah in qofka maaragtay agoon kafaalo qaataa ajarka uu ku helaya wuxuu yahay waa jannada inuu ku galo weliba jannada uun maahee jannada inuu meel sare ka gelayo oo rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam uu la rafiiqayo ilaahay rasuulkeena inala rafiiqiyo can اlxasan ana yatiiman kaana yaxduru طacaama bna cumar xasan albasri wuxuu yihi ana yatiiman agoon baa kaana ahaa yaxduru mid yimaada طacaama bna cumar radia اllaahu tacaala canhuma cabdilaahi bni cumar xilliga uu wax cunaayo ayaa agoon yar baa u iman jiray fadacaa biطacaami daata yowmin maalin maalmaha ka mida buhi cuntadii ha laynoo keeno faطalaba yatiimahu markaasuu agoonkiisii doonay agoonkii yaraa ayuu raadiyey falam yajidhu dabeete ma helin fajaءa bacdamaa faraqa bnu cumar dabeete kii yaraasho uu habsaamayoo markii cuntadii la dhammeeyey la faaruqiyey ayuu iska yimi fadacaa lahu bnu cumara biطacaamin dabeete cabdilaahi bnu cumar baa cunto u dalba wuxu waa keen cunto u keena falam yakun cindahum eeg way soo laabatay mar labaade waxba gurigii waa laga soo waayey wax cuntaa gurigii ma yaalaan fajaa fajaa'ahu bisuwayqin wacasal markaasaa rasuulku wuxuu u keenay cabdilaahi bni cumar suwayq waa baashii la qooshi jiray heed la qooshay iyo malab faqaala wuxuu uhi duunaka haada waar kan hoo fa wallaahi maa qubinta wallaahi laguma dhicine yani waxa weeyaan aban waxa weyaan cuntadii ku seegtay tani waa isku midun bay ka dhiganta cuntadii kaa tagtay waxba ha seegin tan baa kaaga fiican yani laguma khiyaameyno cuntadii hore aad ku dhaaftay tan kamay wanaagsanayn maa qubinta yaquulu xasanu alxasan albasri hadalka wuxuu faallaynaya cabdilaahi bni cumar duunaka haada fa wallaahi maa qubinta wuxuu yihi wabnu cumar wallaahi maa qubin cabdilaahi bni cumarna wallaahi lama dhicin oo isaga laftiisu arrinkaa tallaabadaa uu qaaday iyo agoonkaa yar waxaan uu siiyey ajar weyn buu ka helay isaga laftiisu halkaa kuma dagna oo kuma khiyaamaysna aharku waa daciif ayay culamada qaar leeyihiin ragga qaar way tasxiixiyaan waxaa loo soo marayna waa xasan albasri laftiisa oo tadliis lagu tuhmi jiray laakiin macnaha xadiisku uu xambaarsan yahay amba aharku uu xambaarsan yahay waa macno saxa oo qofka agoonkaa gacanta in lagu hayo oo la wanaajiyo oo la iska xil qaado dee waa waxyaabeen hore usoo sheegnay in fara badan can sahli bni sacdin asaacidi radia allahu tacaala canhu can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama qaala ana wakaafilu اlyatiimi fi اljannati ka haada anigii agoonka kafaalo qaadaa jannada sidaasaanu ku nahay wa qaala biisbicihi asabaabata wاlwusطaa labadaa farood buu rasuulku calayh الsalaatu wasalaam saa isugu lifaaqay horeynu soo akhrinay أr kale can abi bakr bni xafsi ana cabdlaah cabdilaahi bni cumar radia allahu tacaala canhu wuxuu yihi cabdilaahi bni cumar kaana laa yaakulu طacaama ilaa wacalaa khiwaanihi yatiim cabdilaahi bni cumar cuntaba muu cuni jirin gurigiisa waxba kama cuni jirin isagoo adoon agoon la socdo mooyaane isagoo agoon wax la cunaayo mooyaane waxba ma cuni jirin waa xadiis saxiixa oo sugan amba waa ahar saxiixa oo sugan haddii uu agoon waayana miskiin kale uu yeedhi jiray miskiin meelaha jooga haynala cuno haddaanu jooginna wuu sugi jiray culamada qaar ba waxay leeyihiin sugitaanka wuxuu ka keenay maalinta uu agoonkaasi ka habsaamay agoonkaasi maalintu ka habsaamay laga bilaabo cuntada marka la keeno haddii miskiin uu ka waayo amba agoon uu ka waayo wuu sugayaa ilaa ay cidi imanayso miyay sugnaatay cabdilaahi bni cumar oo keligii wax cunay ama miskiin waxbaanu la cunin ilaah baa yaqaana warkaasi raa raacitaankiisa waa lagu daalaya waa lagu daalaya laakiin waxun baa looga jeedaa keligii cune ha noqonin keligii cunow keligaa celceli soo maad maqal ha noqon sidaa dee keligaa ha cunin haddaad meel tegeyso cid un kaxayso cid wax sii weliba cid u baahan sii faanfaan maahe cid u baahan oo ay ka dhacayso baab khayru beytin beytun fiihi yatiimun yuxsanu ilayhi guri waxaa u wanaagsan guri agoon joogo agoonkaasoo loo samafalayo agoonkaasoo la wanaajinayo yuxsanu ilayhi la wanaajinayo can bna abi citaabin can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam cabdilaahi abi hureyra rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka wariyey inuu yidhi khayru beytin fi lmuslimiin guryaha muslimiinta waxa u wanaagsan beytun fiihi yatiimun yuxsanu ilayhi guri uu joogo addoon la wanaajinayo oo ixsaan loo samaynayo wa sharu beytin fi lmuslimiin guriga muslimiin guryaha muslimiinta waxa u liita oo ugu shar badan beytun fiihi yatiimun guri uu agoon joogo yusaa'u ilayhi oo la xumaynayo lagu tacadiyeeyo ana wakaafilu lyatiimi fi ljannati ka haatayn aniga iyo ka qof agoona kafaalo qaatay ee xilkiisa xambaaray jannada waxaanu ku nahay sidaas oo kale labadaa farood oo kale xadiisku waa inta uu shilisan yahay waa intuu qofku baahan yahay de qofku agoonka goormuka ka baxa adigu soo aabbaha miyuu nooli adiga de adigu ma agoon baata de maedhe qofku dee agoonka xilliga agoon ka baxa waa la garanaya waa marka dee qofku uu gaadho xilli uu naftiisa ha qaangaadh amba uu daberi kara qaangaadhka shan iyo toban jirka shan iyo toban jirkeenu inaka ma isdaberi karaya isma daberi karayo xilliga qofka la odhan karo qofkaasi naftiisa wuu ka adkaan karaa wuu isdaberi karaa noloshiisa waa maaragtay isagaa ula madax banaanaan karaa waa markaasun meelaha qaar labiyo toban jirka waa ninkii soo sheegnay cabdillahi bn camr bn caasiyo labiyo toban jir ninku hadduu gaadho waa nin dukaankiisa maamulanaya reer reer dhaqanaya caruur dhalaya reer la xididaya tol yeelanaya ala labiyo toban jir hadda laakiin innanka dee waad garanaysa hadduu labaatan jir yahay weli waa ciyaal weli waa caruur awr laaba la weydiin maayo waa waa deegaanka iyo bey-ada iyo dadku had iyo jeer nooca qofka loo koriyo innaku dadka korintiisa kuma wanaagsanin qofka maarata maskaxdiisa lagama shaqeeye jirkiisa laga shaqeeya muxuu cuni muxuu cabi muxuu gashan baa lakin qofka garaadkiisa in la dhiso mas-uuliyad qofka in loo xambaariyo in lala sheekaysto in adduunka iyo waayaha looga waramo xaggaa kuma wanaagsanin marka ayaadda inakaa iskale waayeelkaa iskale waa yahay xadiiskaasina isna waa xadiis daciifa bartaa ku xidh qaybta dambe ana wakaafilu lyatiimi fi ljannati ka haatayn waynu soo sheegno isagu waa saxiix baabun kun lilyatiimi kalabi raxiim agoonka waxaad u noqotaa aabba naxariis badan oo kale aabba uun maahee aabbayaashaasii kale wanaagsanee aabba naxariis badan can cabdiraxmaan ibni abza waa mawlihii qaala wuxuu yihi qaala daawuud daawuud calayhi الsalaam waa nebi daawuud ayaa wuxuu yidhi kun lilyatiimi agoonka waxaad u noqotaa kalabi الraxiim aabba naxariis badan oo kale aabbo ad adag maaha xataa aabbo dhexdhexaadana maaha aabbayaasha aabbaha ugu naxariista badan oo kale u noqo waclam waxaad ogaataa annaka kamaa tasracu kadalika taxsudu wixii aad beerato ayuunbaad goosanaysaa haddaad liin beerato liin baad goosanaysaa rumaan rumaan baad goosanaysaa haddaad galanwaa beerato xabxabbaad goosanaysaa soo maa dee maya waa galanwaagii uun galanwaa un baa kuu soo baxaya wixii aad camalkaad qabato abaalkiisu madaraysaa bay ka dhiganta wixii aad yeesho ayuunbaad waxaad camalkaad gasho aad qabato ajarkiisa iyo abaalkiisu wuu ku yaalaa aclam waxaad ogaataa anaka adigu kamaa tasracu sidaad u beerato kadaalika sidaasoo kale ayaad taxsudu u goosanaysa waxaa kaloo lagu macnayn karaa inta aad beerato in leeg baad goosanaysa haddaad wax yar beerato wax yar baad helaysa haddaad wax badan beeratana wax badan baad helaysa shaqaduna waa camalkuna waa caynkaasoo kale haddaad camal badan qabato oo aad aad u dadaasho abaal fiican baad helaysa haddaad yaraysana waad yaraysanaysa ma aqbaxa alfaqra bacda alghina waakharu min dalika aw aqbaxu min dalika ma aqbaxa dalaalata bacda alhuda wuxuu leeyahay ma aqbaxa alfaqra bacda alghina qof hani ahaan jiray alla faqiirnimadu ku fool xuma yacni adoo faqiir ahaa adoo hani ahaa inaad faqiir noqotaa fool xuma ayoo qaab darana taa waxa ka sii daran wa akharu min dalik taa waxa ka daran aw aqbaxu min min dalika taa waxa ka sii fool xun addalaalatu bacda alhuda adigoo hanuunsanaa oo toosnaa inaad lunto oad habow ku dambayso adigoo toosan oo mustaqiima oo ilaahay garanaya oo cibaadaysanaya oo jidka toosan haya inaad kala firayso aad dubu noqoto taasaa ka sii liidata qofka markii hore isagoo hani ahaayoo hodan ahaa inuu faqiir noqdo laakiin labaduba way xun yihiin baalka faqiirnimadaa laga cabaad baalku bah la soo dhowaysto maaha cali muxuu yidhi low kaana alfaqru rajula laqataltuhu faqrigu hadduu nin ahaan lahaa madaxaan ka jari lahaa maanu farfadhiyeen mid maaha baalkaas waayahay waidaa wacadta saaxibaka faanjiz lahu maa wacadtahu saaxiibkaa haddaad wax ugu ballan qaadana waxaad ugu ballan qaaday u fuli waidaa wacadta haddaad u ballan qaado saaxiibaka saaxiibkaa yacni shay-an baa qarsoon wax haddaad ugu ballan qaadda haba yaraade amba ha weynaadee faanjiz lahu u fuli maa wacadtahu wixii aad u ballan qaaday fain laa tafcal haddaad taa samayn weydo oo ballankii aad kaga baxdo yuurisu baynaka wa baynahu cadaawatun dhaxal waxaa noqon doona adiga isaga dhexdooda cadaawad waa isnici doontaan bay ka dhiganta waxaasan hebeloo kula qabanayaa waxaasaan ku siinayaa dabeetoo kugu xisaabtamo meeluu ku dhigto kugu buuxsado dabeetaa tira warniyahow wixii iska ilow amba ad u aamusto aduba aamusto aduma soo jawaabi weydo qofkaas wuu ku nacaya caloosha waxbaa ugu dhacaya yani waxay ka dhigan tahay waa waxyaabaha la isku naco watacawad billaahi min saaxibin ilaahay waxaad ka magan gashaa saaxiib xun saaxiibkaa sifadiisu waa maxay idaa dukirta lam yucinka wain idaa dakarta dhe idaa dakarta haddaad xasuusato shay inaad inaad qabato lam yucinka shay kaa kuguma kaalmeeyo waidaa nasiita haddaad waxaad qaban lahayd ilowdana lam yudakirka kuma xasuusiyo waa saaxiib xun oo liita saaxiibku muxuu kuula socdaa waa iskaalmaynta iyo iskarab qabashada markaad wax qabanaysana inuu wax kula qabto wax kuu yaalay hawl kuu taalay haddaad qaban weydana inuu ku xasuusiyo ku tirtirsiyo uu kugu celceliyo arrinkii ka warran kan seebuu ahaa maxaad arrinkaa ka yeeshay hawshii noocaasa ma gashay inaanu ku daynin yacni qof kaa fikiraya dantaada iyo maslaxadaada inuu noqdo yacni nin iska kaa ag fadhiyo uuna kuu sheekeeyo uuna kuu qosla maaragtay kaasi mid maahee hana la saaxiibin inaad la saaxiibtan ilaahay ka magan gal xadiiska sanadkiisu waa sugan yaho waa saxiix xadaanaa markaa maxaynu uga jeednaa waxaynu uga jeednaa ka hore kun lilyatiimi kaalabi raxiim iska dadaada kun lilyatiimi agoonkii waxaad u noqotaa kaalabi raxiim aabba naxariis badan oo kale inta kale oo dhamme waa faa'iido cusub iyo wax laynoogu daree intuu usoo qaatay sheekhu waa intaas in loo naxariisto weliba naxariis ziyaadaa loo muujiyo agoonkii aar kale xadaanaa muusa qaala xadaanaa xamsata bn abi najiix abu cumaara qaala samictu اxasana yaquul waxaan maqlay xasan albasri raxmat ullaahi calayhi yaquulu isagoo le waa hadal xasan albasri uu leeyey cahidtu lmuslimiina waxaan soo gaadhay muslimiinta oo waina rajula minhum ninku yusbix uu waa bariisto fayaquulu dabeeta uu yidhaahdo yaa ahliya yaa ahliya bayta yatiimakum yatiimakum yaa ahliya yaa ahliya miskiinakum miskiinakum yaa ahliyatu yaa ahliya jaarakum jaarakum waa dardaaran yaa ahliya bimacnaa yaa ahli reerkaygiyo wey reerka markuu sii baxayo amba uu meel qabanayo uu tegayo uu safraayo ha ahaato amba markuu suuqa usii baxayo ha ahaatee nin reerkiisa la sii dardaarmoo yidhaahdaa waar agoonkiina yar ogaada agoonkaa ka warhaya miskiinkaa ogaada jaarkaa xaalkiisa la socda dardaaranka noocaasiya maaha ciyaalkiisii oo keliya iyo naftiisa iyo reerkiisa oo qura maahee waa agoonkii waa miskiinkii waa jaarkii waa dadkii ku hareeraysnaa taasaan soo gaadhay buuhi taas ayaan soo gaadhay wa usrica bikhiyaarikum dabadeedna kuwii nii fiicfiicnaa waa la dedejiyey way socdeen bay ka dhiganta way dhinteen dadkii fiicnaa noocaas ahaa ee akhyaarta ahaa way ku daayeenoo way socdeenoo way hayaameen way dhinteen wa antum kulla yowmin tardaluun maalin kasta idinkuna waa sii liidanaysaan waa sii xumaanaysaan adduunka xumaantiisa iyo fool xumaantiisa ayuunbaa soo baxda anas radia allahu tacaala canhu xadiiskiisiba waafaqsanta uu lahaa zaman kastaa amba qarni kastaa waxa uu yimaada isagoo kii hore ka fool xun maanta la cataabaya la cabanayaa mid kalaa imanaya kii laga cabanaya baa loo cabanaya ilahu yaa kiiun soo celiya mar labaad alla caja badnaaye waxyaabaa odayaashu in waxay siiyaan maaragtay waxaanu soo gaadhnay xilli barwaaqa oo sana maalintii joogeen way cabanayeen maalintay zamankaa joogeen way cabanayeen waxaan bal tala joogo eega waa aakhiru zamaan waxba la isuma ogola dadku ismay ixtiraamayaan maalintaa waa la cabanayay maantana waa la cabanaya waxaana xaqiiqa xasan baa waa xadiiska anas bay ku caddahaye iyo dee hadalkan xasan albasri mar kasta nolosha adduunka dabeecaddiisaa noocaasa mar kasta adduunka wuu sii soconaya wuu sii macnobeelaya wuu sii soconaya wuu sii foolxumaanaya wuu sii soconaya wuu sii qaabdaraanaya markaasa wuxun baa loo ooyayaa maalmihii dambe nin kastoo garaad lihi haddii laga eego xagga dadkii caynka isu maamulaan iyo duruuftu caynkay ahayd midba kii ka horreeyey ayaad moodaa inuu dhaamo kan kan baa dhaamay kan kan baa dhaamay kan kan baa dhaamay ka markaa joogana waxaa la leeyahay ilaah yana dhaafiya war inkaartani maxay ahayd dabeete kaasi markuu meesha ka bax waxaa la odhanaya war heedhe ilaahu iyo mar unkii soo celiyey soona noqon maayo kaas soona noqon maayo wuxuu leeyahy markaa wa antum kula yawmin maalin kasta tardaluuna waa sii xumaanaysaan min aradiila waa sii fool xumaanaysaan wa samictuhu yaquul waxaa laga yaabaa inuu khudbadeynayo xasan albasri wa samictuhu yaquul waxaa kaloo aan maqlay buu leeyahy xasan albasri abuu cumaara hadlaya wuxuu leeyahy waxaan maqlay xasan albasri oo yaquulu leh waidaa shi'ta haddaad doonto ra'aytahu waxaad arkaysaa ibni aadamkii faasiqan isagoo daacadda ilaahay ka fogaadoo ka baxay yatacammaqu bihalaaثiina alfan ila annaar isagoo isku takallufaya oo isku dhejinaya oo naftu ay kaga baxayso soddon kun oo naarta ula tago soddon kun oo dirham amba soddon kun oo diinaar amba soddon kun oo geela waa wax fara badan soo maaha laakiin addunya hadday tahay waa wax yar haddii naari meesha ay taalo meeshana adduunya ay taale adduunka guudkiisa wax yaallo oo dhan hadday noqoto oo naari ay kaaga dambayso macno ma leh wuxuu leeyahy waxaad arkaysaa isaga oo faasiqa qofki oo daacadda ilaahay ka baxay oo ahlu macaasiya oo naftu ay yatacamaqu yacni yatashadadu calayhi isku dhejinayo isku adkaynaya oo naftu ay kaga baxayso halaaiina alfan soddon kun oo ila annaar yadhabu biha ila annaar naarta uu la tegayo taasaa u muuqata waxaa ka dambaysa arki maayo ribuu ku qaadanayaa khiyaamuu ku qaadanayaa qarindaraaruu ku qaadanayaa laaluush buu ku qaadanayaa isaga markaa waxaa u muuqata lacagta qaadanaya intay leegta toban kun oo doolar labaatan kun soddon kun afartan kun taasuu qaadanaya markaasuu weliba u hagar baxaya siduu qaadan lahaa yatacamaq ku dadaalaya laakiin xaggee buu la tegayaa ila annaar maa lahu qaatalahu اllah maa muxuu leeyay war muxuu ujeedaa qaatalahu اllahu alla ha nacdale qofkani muxuu ujeedaa waxaad moodaa xasan albasri nin hortaagan inuu la hadlayo kuu la hadlayana waa ibni aadamka waa inakao dhan wuxuu leeyahy maa lahu war meenu caqli lahayn bay ka dhigta maa lahu war muxuu ujeedaa qaatalahu اllahu alla ha nacdale ujeeddadiisu waa maxay baaca khalaaqahu min allahi biamanin bihamani canzin dheh baaca khalaaqahu min allahi bihamani canzin nasiibkii xagga ilaahay uu ku lahaan lahaa waa jannadii wuxuu ku iibsaday ri qiimaheed ri qiimaheed malaakutubta qaar waxaa ku qoran bihamani canazin canazin masalan canazin amba canazatu bay ahaan lahayde waa murjin murjin yar amba leeb yar murjin yar amba waran yar qiimihii ayaa kala qiimo batay aakhiro janno ilaahay subxaanaه watacala raalli ahaanshiyihiisa bimacnaa cadhada ilaahay wuxuu siistay wax yaro adduunyaa canz waa ri ridu qiimaheedu ta ugu qiima badantay laagta boqol doolar ma gaadhaan boqol doolar ma gaadho rida weyn ee dee dee balaa kon magaaladu way gaadhaan mar malaynaya waa afar boqol shan boqol ku markay markay markay irmaan tahay ama marka ay maaragtay isasidato oo maaragtay ay ay dhalayso lix boqol ma gaadh boqol doolar ma gaadhayso waa ri qiimaheed markaa jannada iyo iyo ri lix boqoloo kuna reer biilkiina maaha intaasaa kala qiimo badatay ninkaas buu leeyahy ri oo qura maaha waa wax alaaliya wixii qofku uu maaratay ilaahay subxaana watacaala uu siisto wain shiita haddaad doonto ra'aytahu kaa waxaad arkaysaa ibni aadamka mudayican murbida fii sabiili shayطaan isagoo ku dayacan oo ku dayacmay oo isku bebedelaya fii sabiili shayطaan jidka shayطaanka bimacnaa adduunkaa uu helay laftiisa iyo adduunkaasi uu u go-ay waxaa laga yaabaa inuu ku dayaco shaydaanka jidkiisa oo uu iskaga qayilayo uu xaaraan maaragtay ku isticmaalayo oo meel daran uu kala dhaadhacayo uu qabyaelad ku bixinaayo xoolaha laftoodii uu ku aakhiro seegay waxaa laga yaabaa xataa wax anfaca inaanu ku qabsan baa laga yaaba waxa laga yaba inu ku boolotiigo uu xumaan iyo meel daran kala dhaadhaco shaydaanka jidkiisiiya markaa murbidan macnaheedu waa mugayiran isaga oo maarata ma mutagayiran isagoo isbedbedelaya maalinba weji xumaanta udhigaya laa waacida lahu min nafsihi walaa min annaas laa waacida lahu mid wacdiyaa ma jiro min nafsihi oo naftiisa xaggiisa ka ahaatay naftiisa ku wacdi qaadan maayo naftiisu way isbedelaysaa marna way xanuunsanaysaa way taa daran tahay marna wuu caafimaadaya waxa weeyaan xaalkiisu baa isbedelaaya marna faqiir waxbuu helaya marna waxbuu waayaya isbedelka noocan ku dhacaya naftiisa waxba ku qaadan maayo walaa min annaas dadka xaalkoodan waxba ku qaadan maayo kanishalata wuu xoog weynaa maanta wuu itaal daran yahay kanishalata qani buu ahaa maanta waa faqiir shalay madax buu ahaa maanta waa sakaraado waa rafaad shalayta wuu noolaa maanta wuu dhintay dadkiina kuwaana qaadan maayo naftiisana kuwaana qaadan maayo waayahay meesha maxaa ku jira waxaynu maraynay kun lilyatiimi kaalabi raxiim waa dardaaranka ya ahliya ya ahliya yatiimakum yatiimakum yani qofku maaha oo keliyaatay inuu qofkii agoonka ahaa inuu wax siiyo xanaaneeyo qura maahe haddii xataa uu ka yaro tegaayo inuu ku dardaarmo ciyaalkaa loo roonaado odayga markuu sii baxaya muxuu idhahdaa weliba gaarahaan dee reer miyiga oo kale kuwa nimanka wa iska dhaqaaqaanuune waan tegayaa xaggaa balbalaanka qabanaya asalaamu calaykum oo gaari u raacaya qof ama jabuutan yaro gaadhaya waan soo laaban doonaaye reer magaalku dardaaranka ma yaqaanaan laakiin reer baadiya soo garan maysaan adhiga geela awrta maqasha caruurta qof qof buu dardaarmaya kaasi waa caynkaasa ninkaasa ha la ogaado kan kan kii yarae abtiga loo ahaa muxuu yidhi abti kelmadadna waxba aan ku yeelin anna waxay tartay isi dhasoo may ahayn dardaarankii buu iska dhex waayay moogta dardaarankii buu iska dhex waayay markii la hadlayay markaasuu in yaroon ayadha waxaa tidhahan inan kaa agoonkahay bay soo arki maysaan inankaasi xoolaha wuu u roon yahay inankaana si ilaaliya intaasana waxay isla adna waxba ku yeeli mayso anna waxba ay taraysa markaa dardaaranka markuu sii baxaya waxay ku dari jireen yatiimakum yatiimakum agoonkiina war agoonka ilaaliya war ninka agoonkaa ilaaliya inanka de waxba kale inagu waaweyn can asmaa binti cubayd can asmaa ibni cubayd waa nin magaci asmaa inanka waxaynu la baxnaa haweenka loola baxaa laakiin asmaa raggana xaggaas carabta waa loo bixin jiray hala yaabin asmaa waa magac carabi ah iyagaynu ka barannay iyaga haddaynu ka baranayna raggana way u bixin jireen dumarkana way u bixin jireen marka ha odhanin oo ma magacii dumarkaa loo bixinaya ragga od waxaa ka keentay asma waa afcarabiya asma waa afcarabi raggana waa loo bixiya waa juwayriya oo kale juwayriya raggana waa loo bixiya dumarkana waa loo bixiya marka xaggeena laakiin ka ansixi mayso iska ilaali ragga ha u bixinin waxaan ka cabsi qabaa ragga qaarinta ilma u dhasha inuu asma u bixiyo dabeetana lagu kaco qaala wuxuu uhi qultu libni siriin waa muxamed ibnu siriin haddii ibnu siriin saa la yidhahdo ibnu siriin qura haddii la yidhaahdo waa muxamed ibnu siriin ibnu siriinadu way fara badan yihiin ilaa labaatan bay ahaayeen baa la yidhi labaatan ibnu siriin oo dee walaalo ah toddoba amba aan idhahdo walaalo quran maaha inta ibnu siriin la yidhahdo culimada ahay labaatan waa la gaadhsiiyey inta muxadisiinta ahina ilaa toddoba meelaha way noqonayaan laakiin haddii la idhahdo qaala ibnu siriin oo ibnu ina siriin haddii la yidhahdo wuxun buu noqonayaa ninkii xasan albasri ay saaxiibka ahaayeen isna leekaayeen isku aqoontana ahaayeen sanadkan ay dhinteen boqol sana kala boqol maalmood bay kala dambeeyeen xasan albasri iyo moxamed ibnu siriin boqol cisho maxamed ibnu siriin baa loo sheegay oo waxaa la yidhi waxaa dhintay alxasan albasri dabeete aad buu walbahaaray wuu aamusay shib uu hadli kari waayey xasan ma dhintay waa dhintay wuu istirjaac buu sameyey inna lilaahu inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun dabeete wuu isbedelay wuu murugooday wuu murugooday gurigiisiibuu la tegey xaaladiisii waa la dareemay boqol cisho ka dambeeyey boqol cisho kadibna isna wuu raacay marka waa ibnu siriin waa moxamed qultu waxaan ku uli ibni siriin haddaan ahay usaamata bna cubayd cindii yatiimun waxaa agtayda joogaa maaragtay agoon agoon baan hayaa marka wuxuu ujeedaa agoon baan hayaae ka waran maxaan ka yeelaa ilan waa ilma yar qalad buu samaynaya in la edbiyaa buu u baahan yahay dee wuu baahan yahay in la baahyo tiraabuu baahan yahay maxaan sameeyaa qaala wuxuu ihi isnac bihi waxaad ku samaysaa maa tasnacu biwaladika ubadkaaga waxaad ku samaysoo kale un ubadkaaga intaad sidaad ula dhaqanto oo kale ula dhaqan bis wax kale ha samaynin waa agoone wuxuu doona hala sameeyo lama yaqaano waa qalad agoonka waa la idbiyaa amba arday ha ku ahaado amba adeeru ahaw amba walaalka ha ahaado hadduu ilmo yaryahay u edab darroonayo sida ubad kaleba loo idbinaya loo idbinayaa sidaasoo kale sida ubad kale loo xanaanaynayana waa loo xanaanaynaya idribhu maa tadribu bihi waladaka waaad waxaad dishaa inta ilmahaaga aad dilayso oo kale ilmahaaga soo mararka qaar ma dishid markasta miyaad dishaa de ha iska dilin gawdana ka saarin ee sida ciyaalkaaga oo kale aad u disho marna waad dul qaadanaysaa marna waad waaninaysaa marna waad hanjabaysaa marna waad dilaysaa inkastoo hadda la yidhi waa layna haystaayo ciyaalka lama dili karo oo dumarka lama dili karo diinta hadda maaha waa gaaladaynu sheegayna qolyihii gaalada ahaa iyo qolyihii gaalada ka soo afcelin jiray ee ka iman jiray waxay idhaahdeen waaba mamnuuc ilmaha lama dili karo gar iyo gardarro ilmaha haddii la dilo khalaas tarbiyaddii meel baad kaga dhacday xuquuqal insaankiina meel baad kaga dhacday xuquuqdii carruurta meelba waa lagu maxkamadaynayaa haweenkan hadalkooda waa dhaaf waa beentood qur-aankana way ku taallaa in la garaaco hadday mutaystaan sunadana way ku taallaa sunadana way ku taallaa tan baaba dee ka mida waynakan akhriyayna rasuulkuna calayhi isalaatu wasalaam uu sheegay ciyaalka salaada waxaa la amraa toddoba jir toban jir markay gaadhaanna hadday segtaagaan waa la casaynayaa baan ku idhi bawdaa laga saaraya lakiin dee lafa hajibinin waa ku cadho burburin laftaaduye waxaa loo jeedaa waa in la xanuunjiyo oo lagu xanuunjiyo siay salaadda u tukadaan ilmaha yar xilligaasoo kale waxyaabaha sidaasoo kale loogu dilayaa oo dee marxaladeeda la eegayo oo wakhtigeeda la eegayo laakiin ma aha in cuqdad laga qaado la idhaha maanta haddii lasoo qaado ilmaha ardaygaa hadduu u baahdo in la dilo waa in la dilaa waa la xishoonaya waxa laleeyahaye waa dilmadiiyo war ma aha dilka waa la ilmaha yar wuxuu ku baqdo waa la garanaya waa in waa in la xanuunjiyo laakiin dee in la dilo maaho qofki lagaga dhiijiyo nabar la gaadhsiiyo oo adiga laftaadu dee ciilku haya aad ku cadho burburto maaha waa dilmo aad ku edbinayso waa kuwaasoo kale waa loo baa de waxay ku xidhan tahay xaaladooda xaaladooda kale ku xidhan tahayoo dadka qaar baa waxay wax ku leeyihiin inaad si fiican wax ugu sheegto inaad waaniso hebelow miyaad isgaranahayn waa kan qaar baa u baahan in la ammaano markaad ammaantaabuu khatar noqonaya markaasuu daraaraya markaasuu xumaantii wada daynaya qaarkood hanjabaad bay u baahan yihin bes hanjabaad baa ku filaan maalintaad u hanjabto saddex bilood buu ku tamarinaya qaarkood ilaa aad baw kaga siiso oo dharbaaxada uu maqlo waxba fahmi maayo markaasuu caadi noqonaya marka qofkii dee qof waalidka waa iyo macallinkii dee xaalka ubadkiisa waa inu la socdo waayahay idribhu maa tadribu bihi waladaka wuxuu ihi ilmo yar baan hayaa agoona maxaan ka sameeyaa wuxuu ihi waxaad ku samaysaa ubadkaaga waxaad ku samaynayso idribhu maa tadribu waladaka ubadkaaga waxaad ku garaacdoo kale xumaanta ubadkaaga aad ku garaacdo isna ku garaac saa waa loo macnayn karaa maadaas ma waxaad waxaad ku macnayn kartaa maa usha waxaad ku dhufato ubadkaaga oo kale isna ku dhufo oo dee gaar loola bixin isaga baabun ama ha ka yareen lafteeda ha ka yareen meesha ku jirtaayo ubadkaagana haddaad xumaanta ku disho isnaad xumaantii u dayso dee dulmi bay ku tahay ile qofku xumaantii buu la qabsanayaa idabtii buu ka leexanaya baabun fadlu lmar'ati idaa fadlu lmar'ati idaa tasabarat calaa waladiha walam tasawaj fadliga ay leedahay gabadhu hadday ku sabirto tasabarat idaa sabarat lama odhan idaa tasabarat baa la idhaha hadday ku adkaysato weeye hadday ku sabirto weliba sabir adkaysi uu ku jiro sabir adkaysi uu ku jiro ay ku adkaysato calaa waladihaa ubadkeeda walam tasawaj ay walam tatasawaj aanay guursan waay waxay yidhahan dumarku waxaan u guumoobay kuwa ilaalintooda iyo korintooda macnaha dumarka qaar waanay fara badan yihiin waanay ku mahadsan yihiin waxay sameeyaan marka ninkoodii uu dhinto amba ninkooda ay kala tagaan waxay u tafaxaytaan oo qura ubadkaas guur dambe iyo nin dambe iyo aroos iyo xisaabahaas way iska laalaabaan marka waa tasabarat bay ka dhigantay maaha oo keliya hatayna ku sabirtay ciyaala korintoodii nafteediina waxay ka jartay nafteedii waxay doonaysay oo dee guurka iyo reerka iyo mas-uuliyadda iyo n waxyaabahaas waa waxa ilaahay subxaana wa tacala uu abuuray dadku inay isu baahdaan marka taana markaa waa laba sabiroo isa saaran waa laba waa laba dhibaato isa saaran bay gabadhaasi qaadatay markaa tasabur had iyo jeer ficilka noocaas oo kale ah laban laabmaa macnuu faa'iideeya lakiin af soomaliga waxma faa'iideeyo af soomaaliga kelmadda laban laabantaa macno siyaadaa ma keento waan tegtegey odhan maysid waan tegey waan tegtegey macno dhowr jeer baan tegey baad iska odhanaysa waa caadi waan tegey waan soo laabtay waan tegey laakiin taso haddaad ba'daas ficil marka hore sidiisa iska ahaa oo aan lahayn shadka aan lahayn haddii shad la raaciyo macno siyaadaa ayuu faa'ideeya can cawf ibni maliki radia allahu tacaala canhu can الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi ana aniga wamra'atun safcaa iyo gabadh wejigeedu uu calaamada yeeshay safcaau lkhadayn labadeeda dhaman ay calaamada yeesheen maxaa la idhaha haaro haara ay yeesheen waa imra'atun gabadh am aamat noqotay agoon noqotay aamat min zawjiha ninkeedii agoon ka noqoto fa sabrat calaa waladiha waxa weeyaan ku sabirtay ubadkeedii ka haatayni fi ljanna waxaanu isku nahay jannada sidaas oo kale xadiisku waa daciif xadiisku waa daciif laakiin xaqiiqo waxaa gabadhaasi ajar badan inay leedahay markaa bartaa isaga ku dhaafoo ku weydaaro baabun adabu اlyatiim can shumaysata alcatakiya qaalat dukira adabu اlyatiimi cinda caaisha waa edabta waxaa looga jeeda halkan waa edbinta agoonka in la edbiyo amba edabtiisa in la ilaaliyo iyo anshaxiisa shumaysa waxay tidhi gabadhaa la yidhaahdaa waa gabadh taabiciyada waxay tidhi dukira adab اlyatiimi cinda caaisha radia allahu tacaala canha caaisha agteeda waxaa lagu soo qaaday agoonka edbintiisa agoonka seebaa loo edbinaya waa waad iska ilaalinaysaa moogtahay ilmaha yara agoonkaa haddaad somaalidu maxay tidhaa haddii ilmaha yara agoonkaa laga oohiye maxaa dhacaa somaalidu balaayo badan bay ka sheekaysaayo roobka cirku roobka hataa daruurtaa kala yaacdo oo colaado aan jirin baa soo dhowaado oo dalkaasi halis buu galaayo dee waa laga yaabaa dulmi waa dulmio dulmigu waxyaaba badan buu keenaa laakiin hadday gar taho dee ilmihii la edbinayo warkiisu wuu ka duwan yahay fa qaalad waxay tidhi innii anigu la adribu اlyatiima xataa yanbasit ay yamtadu cala alard anigu agoomahan hayo fii bacdi alaxyaan markay qalad sameeyaan waan garaacaa xataa yanbasida ilaa maayo dhulka uu galo ilaa dhulka uu wa ku dhufato suma galgashaan ilaa uu galgasho dhulka uu gelaayo kama daaya bay tihi dhulbaad ku dhufanaysaa ilmihii yaraayo carari maayo hadduu rabo uu dhulku saas igu tuuraya amba waxbaa lagu qofka qof kale isdilayaan ciidduu isku tuuraya ilaa maayo ciidda isku tuuro damqashada aawadeed kama daaya bay tihi macnaha wax kale meesha ku jira waxay tahay waa inaan idbiyo waa saxiix warkaasi marka waxaa laga qaadanayaa meesha in agoomaha la idbin karo oo la karbaashi karo oo la casayn karo hadday dani keento amba macallin ha ahaado ama arday ha ahaado haddii amba dee ha ahaado ehel aabbo walaal idhaha adeer walaal gabadhii haysay gacanta ku haysay saas oo kale baabun fadlu man maata lahu alwalad halkaa markaa waxaynu ku dhammaynay agoonka iyo waxyaabii ku saabsanaa marka agooma ha la ilaaliyo ha loo naxariisto nebiga calayhi isalaatu wasalaam nin baa u yimi markaasaa wuxuu ka ashkatoonayaa qalbigii baa engegey buu yidhi qalbigii baa engegey nag wacdigu waxba yeeli ma waxba tari maayo waa la waaninaya waan soo fadhiyaa indhihii baa qalalay indhahaygu ma ilmaynayaan qalbigaygu isbedeli maayo waanadu waxba ii tari mayso rasuulka ilah maxaa yeelaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam dawo yar buu qoray wuxuu ku yidhi agoon yar agoon yar madaxa madaxiisa u masax bimacnaa waxsii agoon u ixsaan samee ka farxi haddaad agoon ka farxiso oo aad gacanta ku hayso qalbigaagu wuu qoyayaa naxariisna waad helisa marka agoomaa in la ilaaliyo laga warhayo oo aan laga warhayn oo keliya ta korintooda iyo waxsiintooda iyo cuntadooda iyo calooshooda mustaqbalkooda la dhiso aqoontooda iyo akhlaaqdooda la dhiso qofka ibni aadamkaahi meelaha uu ka dhintaa cunto la-aanta ma hargeysa wa idinka arkay way yar tahay amba horta anigu weli ma maqal reerkaasi halkaa degeni ilmahaasi gaajo u baktiyey amba reerkaasi gaajo u baktiyeen way yar tahay laakiin maxaa loo baktiyaa waxaa loo baktiyaa aqoon daro iyo jahli waxaa loo baktiyaa akhlaaq daro ciyaal xumaaday oo iska tegey oo suqa galay oo sigaarka cabaya oo wax hadaya oo wax caayaya oo bannaanada taagan inta ciyaale saa u dhintay tiro ma lah iyagoo nool nool oo taagtaagan saa u dhintay tiro ma lah waxaana ka mas-uula cidii dayacday marka qofka in noloshiisina la ilaaliyo akhlaaqdiisa iyo aqoontiisana la ilaaliyo oo labadu ay kuu sinaadaan sidaad gaajada uga ilaalinayso akhlaaq xumaanta uga ilaali sidaad raadka uga ilaalinayso aqoon darrada uga ilaali waa yahay baabun fadlu man maata lahu alwalad qofka ubadku ay ka dhintaan isna muxuu leeyahay fadliga uu leeyahay an abi hurayrata radia allahu tacaala canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayh waslm qaala wuxuu yidhi laa yamuutu liaxadi min almuslimiina alaaثaة min alwalad haddii ay ka dhintaan mid muslimiinta ka mid ah saddex ubadkiisa ka mid ihi dabadeetana uu ku sabru ilaahay ajar weydiisto fatamasahu naaru naartuna ma taabanayso ilaa taxilata alqasami dhaartii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu galay ee dadku xagga naarta inay qabanayaan uu sheegay mooyaane oo dadkaasi dadka uula mid yahay mooyaane naarta ma gelayo naarta waa laga xoreynaya hadduu qof ubad uu dhalo oo ilmihii uu ka dhinto dabeetana uu sabro u adkaysto oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u daayo haddana mid kale uu ka dhinto sidaasoo kale uu sameeyo haddana mid kale uu ka dhinto sidaasoo kale uu sameeyo ninkaasi ajar weyn buu helayaayo jannada uu ku gelay naartana ka badbaadinaya waa hadduu og yahay qofkaasi inuu sabray inuu ajar ku helaayo janno inay u goynayso inuu qofku taa aamino oo taa ogaado ta laga hadlaya waa taas laakiin qof kastoo wax ayaala ka dhinteen jannaduu gelayaa maaha qofku waa inuu ku sabro waa inuu ku sabro waa inuu adkaysto waa inuu ilaahay subxana wa tacala ajar ku weydiisto ilaa taxilata alqasam waxaa looga jeedaa wain minkum ilaa waariduhaa kaana calaa rabbika xatman maqdiya qof kasta oo dadka ka mid ihi gaal iyo muslim horta xagga jahannamo waa la qabanaya jahannama saa xagga jahannama loo dareeraya xagga jahannama loo arooraya marka waa la dul maraya dadkao dhan way dul marayaan qaarna way ku daadanayaan qaarna way xaganaysaa qaar diiq bay kaga baxsanayaan qaar laafyood bay ku marayaan qaar daasho daashood bay ku marayaan qaar kaanabaa nin faras saaran oo kale qaar ilbiriqsi bay ku marayaan qaar hilaac bay ku marayaan nin kasta iyo camalkiisu intuu leegyahay markaa taas jahanama dadka oo dhamme xaggeeda way qabanayaan markaa taas mooyaane in xaggaa jahanamada dadka uu raacayo taana wuu dhaafayaa bay ka dhiganto jannada ayuu gelaya qofkaasi waa qofkee waa qofka saddex wiil ay saddex ilmood ay ka dhintaan amba ilma inan ha ahaado amba gabadh ha ahaadee dabeete ku sabrood ku adkaysta xadiisku waa xadiis saxiixa bukhaari iyo muslim iyo nasaa-i iyo keyrkii ayaa wariyey waana xadiis sugan waa yahay can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu ana imra'atan wuxuu leey abu hurayra gabadh baa atat الnabiya salى اllahu alayhi wasalama bisabiyin gabadh baa wiil u keentay amba ilmo yar u keentay nebiga calayhi salaatu wasalaam faqaalat waxay tidhi udcu lahu faqad dafantu alaaatan rasuulkii ilaah igu ducee ilmahan yar saddex ka horreeyaan aasee saddex ka horreeyaa dhintaan aasee inaanu iga dhiman bay ka dhigantay inaanu iga dhiman igu ducee faqaala rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi ixtadarti bixidaarin shadiidi min annaar waxaad samaysatay ood adag naartii ood adag baad ka samay ixtadarti waxaad isku ooday bixidaarin ood shadiidin adag min annaari xagga naarta naartii ood adag baad kaga diirtay yani deyr adag baad ka dhisatay saddexdaa wiil saddexdaa ilmood ee kaa dhintay haddaad ku sabirtaad ku adkaysatay ood ilaahay subxaanahu watacaala ajar ku weydiisatay waxay ka dhigan tahay naar geli maysid naarta derbi weyn oo adag ayaa kaa xiga waxa weeyaan xadiiskana waa xadiis saxiixa muslim iyo nasaa-i iyo tabaraani iyo keyrkood baa wariyey waana xadiis sugan marka waaa meesha ka dhigan tahay geerida iyo nolosha ilaahay baa subxaana watacaala haya ubadka ilaahay baa bixiya ilaahay baana qaada qofkuu doona ilaahay wuu u daayaa mudduu u daayaa qofkuu iska hayshaystaayo maaragtay ay hor socsocdaan kuwa doona ilaahay subxaana wataala dub uga qaataa qofka waxaa looga baahanya laba qodob kuu ilaahay u daayeyna inuu ku mahadnaqo waajibkoodana guto kii ilaahay uu ka qaadayna inuu sabro adkaysto haddii marka aad sabirtaad adkaysato waxay ka dhigan tahay wax weyn baa akhiro kuu yaalla can khaalid alcabasi qaala wuxuu uhi maata bnu lii wiil aan dhalay ayaa dhintay fawajadtu calayhi wajdan shadiidan aad baan ugu murugooday aad baan ugu murug markii ilmahaasi uu dhintay waan u murugooday buu yihi faqultu yaa abaa hurayra dabeete waxaan ku uhi abaa hurayrow maa samictu min maa samicta min annabiyi sala allahu calayhi wasalama shay-an tusakhii bihi anfusana miyaanad ka maqal nebiga calayhi salaatu wasalaam waxba rasuulka miyaanad ka maqal tusakhii bihi anfusanaa can mowtaana oo naftayada aad ku dejiso aada ugu dejiso geerida nagu dhacday yacni waanu murugaysanahaye waxaanu murugada ku ilowno oo xadiiso rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku saabsan tanagu dhacday oo kale cidda ay ku dhacdo rasuulku ka sheegay ma haysaa qaala wuxuu yihi samictu min annabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga waxaan ka maqlay yaquulu isagoo leh sigaarukum dacaamiisu ljanna kuwiina yaryari ee idinka dhintaa kuwa idinka saqiira dacaamiisu ljanna waxay ka dhigan yihiin jannada waa maxaa la dhahdaa biyaha bahalkan dhex carare aan ka soo bixin midhax xareeraad midho xareedaadka yani ka tegi maayo wuu dul joogayaa ilaa biyahaasi ay ka gurayaan jannadu guri mayso yani qaar aan jannada ka baxayn oo laazimaya idinkana laidin laazimay maalinta qiyaama dacaamiis aljanna jannada dacaamiisteeda ayaa ayay kuwaas jannaday gelayaan idinkana jannaday idin geenayaan bay ka dhiganta idinkana jannada ayay idin geenayaan markaa ninkan waaa lagu waaa qalbiga loogu qaboojiyey ilmahaas aad aad dhashee kaa dhintay horta bushaarayso isagu waa ahlujanne waalidkiina waxbuu taraya waalidkiina aakhiro waxbuu tarayaa can jaabirin ibn cabdilaahi radia allahu tacaala canhu qaala wuxuui samictu rasuula اllahi salى allahu alayhi wasalam yaquul waxaan maqlay rasuulka ilaahay oo leh man maata lahu alaaثaة min alwalad qofka saddex ubad ay ka dhintaan faاxtasabahum ilahay ajar ku weydiista ku sabra dakhala اljanna qofkaasi wuxuu gelayaa jannada waaxid qulnaa waxaanu nidhi yaa rasuula اllahi wahnaani laba kay ka dhintaan ka waran qaala wuxu uhi wahnaani kay laba ka dhintaanna waa la mid qaala maxamuud ibn lubayd maxamuud ibn lubayd wuxuu yidhi taabici weeye wuxuu yidhi qultu lijaabirin wallaahi wallaahi baan ku dhaartee araa waxaan u malaynayaa low qultum haddaa odhan lahaydeen wa waaxidun bal mid ka waran rasuulka haddaa odhan lahaydeen la qaala inuu odhan lahaa wa waaxidun yacni mid ku ka dhintaana waa la mid wuxuu yidhi saddex qofka ka dhintaana ajar ilahay weydiistaa waa helujanno markaasay dhahan laba ka waran labaduna waa la mid markaasay aamuseen markaasa wuxuu leeyahy haddaydinaan ka aamusina odhan lahaydeen ku mid ka dhintay ka waran waxaan isleeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhan lahaa isaguna waa la mid qaala wuxuu yidhi markaa jaabir wa ana adunnuhu wallah anna wallahi saasaan u malaynaya anna caynkaasaan filayaayo haddii rasuulka midh la weydiin lahaa midhkaa laftiisa jannada in lagu gelaayo ayuu sheegi lahaa xadiiskaas kuwi hor buu la macno yahay can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu ana imra'atan atat nabiya sala allahu alayh wasalam xadiis buu soo celiyay mar labaad gabadh baa nebiga calayhi salaatu wasalaam ilu keentay faqaalad waxay tihi udcu llaaha lahu faqad dafantu alaaatan saddex baan aasay rasuulkii ilaahay oo ilmahan igu ducee qaala wuxuu ihi ixtadarti bixidaarin shadiid min annaar mise anaa ka booday markii hore ha anaa ka booday show mise wuu soo celiyey wuu soo celiyey ha waxaad isku xayndaabtay xayndaab adag baad iskaga xayndaabtay naartii waa yahay can abi hurayrata radi allahu tacala canhu jaءat imra'atu ilى rasuuli lahi salى اllahu alيه wasalam gabadh baa nebiga calayh salaatu wasalam u timi faqaalad waxay tihi ya rasuula اllahi rasuulkii ilaahayow inaa laa naqdiru calayka fii majlisika majaalista gaar majaalista aad fadhiistay asxaabta ay kuu yimaadaan soo gaadhi mayno yani inaanu su-aala ku weydiino waxyaaba qaara kaa waraysanno aad wax noo sheegto ma awoodno fawaacidnaa yowma na'tiika fiihi waxaad nala ballantaa maalin aan si gaara kuugu nimaadno faqaala wuxuu uhi mawcidukuna beytu fulaan guriga hebel maalin heblaayo haynoo ahaato halkaa isku urursada halkaasaan idinku imanaya fajaa'ahuna lidaalika alwacd ballankaasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ugu yimi wa kaana fiima xadahahunna war dheer buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u galay oo uu dumarkaa u sheegay wuxuu u sheegay waxaa ka mid ahaa maa min kuna imra'atun yamuutu laha halaaثun min alwalad fataxtasibuhum ilaa dakhalat iljanna gabadha ay ka dhintaan saddex ubadihi oo ilaahay ajar weydiisataa jannaday ku gelaysaa faqaalat imra'atu dabate gabadh baa waxay tidhi wahnaani rasuulka ilah laba ka waran tay laba ka dhinteen ka waran qaala wuxuu uhi wahnaani tay laba ka dhinteenna waa la mid kaana suhayl suhayl ibna abi saalix weeyaan waa ninka ku jira sanadkuu ku jiraa waa ninka sufyaan uu ka warinaya xadiiska isna wuxuu ka warinaya aabbihii aabbihiina wuxuu ka warinaya abu hurayra xadiiku xadaثna عlي qal xadaثna سfyaan qal xadaثna سhayl بن abi صاalح can abihi can abi hurayraةa radي الlahu taعalى canهu ninkaas سhayl ibn abi صاalح wuxuu ahaa yaa saa odhanaya cid odhanaysa waa bukhaarي saa waa la yihi qaarna wa bukhaari maahe waa ninka ka warinaya isaga xadiiska waa sufyaan الthawri kay doontaba ha ahaatee سhayl wuxuu ahaa yatashadad fi الxadiiثi wayaxfadu xadiiska mid aad isugu adkeeya werintiisa iyo sheegitaankiisa aad buu isugu adkeyn jiro wuu baqan jiro amaad khaladaa buu is odhan jiray waanuu xifdin jiray xadiiska oo wuu qaybi jiray walam yakun axadun qofna ma ahayn yaqdiru yaqdiru mid awooda an yaktuba cindahu agtiisa inuu xadiis ka qorta isagoo xadiiskaa ii sheeg oo intuu u sheego xadiiska uu ka qorto bimacnaa isilaalintiisa iyo cabsida uu ka qabo xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam werintiisa isagoo ka cabsi qaba inuu qaldo markuu qaadanayna wuu iska hubinaya markuu sheegayna wuu iska hubinaya marka xadiiskan inuu sheegay waxay tilmaamaysaa xadiiska ka soo baxay suhayl ibn abi saalix xadiisuu hayn waaye miisaankiisa iyo culayskiisa inuu yahay ayaa ay kuu tilmaamaysaa baabkii waa fogaaday baan u malaynayaa halkaasaynu u dayno caawa wasali allahuma waslama wbaarak calaa sayidina moxamed waaalihi wasaxbi waslm jasakum alla khair